markanna dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka cawiiska washington waa kan cabdixakiim maxamuud shirwac
ramadaan wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijkeenna caweyska iyo caawana qodobadaynu ku soo qaadan doonna waxaa ka mid ah bahalkuna had iyo jeer musalsalkiisa aniga waxay ga mudahay inuu mukhajil aad iiga dhigo marka waxaan damcay si aan magaalada ama tiriigta ama codka dadku meel uu maqlaya aan ka fogaado hase yeeshee show markii dabayshii igu dhacday waan lumay markii aan kaadidii ka kaceen isri noqo waxaan ogaaday inaan meel cidlaa joogo oo qiyaastii magaaladii ay ii jirto markaa toddoba sideed kilomitir waa mid ka mid a mahadooyinka mirqaanka iyo weliba sheeko ku saabsan nin intuu musqusha gali sidii laba magaalo u kala lugeeyey barnaamijka ayaad sheekadaasi kaga bogan doontaan sidoo kale dhegaystayaal waxaan caawana idii hayaa inuu ku wada caweyn doonaa xubintii hal abuurka iyo heesaaga ayaan iyaduna barnaamijka ka madhnaan doonin iyadoo caawan aad maqli doontaan muddo waxoogaa hordayay habeenkii saddex qaybood marka loo qaybiyo laba tegeen buu soo baraarugay garaac buu ku toostay markaa markuu dadna garaacii ku toosay wuu kacay isaga niyadiisa waxa ku jirta inantii uu jeclaa oo la ballansanaa inay albaabka soo garaacday gurigooda wuu kacay wuu labistay welibana dhar ay u keentay ayuu isagu ku labistay bal ka waran haddii garaaca wadnahaaga aad moodo qofkii naftu hibatay inuu albaabka kugu soo qaraacay kadibna adigoo hurdaad habeen barhkii isku sii daysa gurigoodii waxaad dhegaysan doontaan maase sheekadaasi la xidhiidha oo laga sameeyey arrintaasi dhinacii heesa ayaad sidoo kale maqli doontaane barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska washington ramadaan kariim ayaan marka hore dhammaantiinba idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba bal marka hore inta aynaan barnaamijkeenna gudagelin aynu ku furanno qhasiidadan ay qaadayso fanaanada khadiija fooday codkaasi fanaanada khadiijo fooday dhegaystayaal aynu intaasi kaga nimaadno qoomiyado badan oo ku dhaqan geeska afrika oo ay soomaalidu ka mid tahay ayaa si joogtaa u isticmaala qaadka iyagoo qaarkood ay si maalinlaa cunaana raggu haba ugu badnaadaane waxaana dhegaystayaal sida aynu ku naqaanno qaar ka mida dadka cunaa ay xilliyada ay mirqaamaan ay la kulmaan dhacdooyin la yaab leh oo qaarkood mahadhooyin ay reebaan kadibna muddooyin dheer ama waaye waaye laga sii sheekeeyo caawana waxaan idii hayaa nin intuu qaylay kadibna intuu musqusha gelis yidhi laba magaalo u kala lugeeyey waxaa laga yaabaa inaad isweydiiso sida ay ku dhacday waxaan idii hayaa oo inala wadaagi doona isla ninkii ay ku dhacday oo walow hadda uu qaadkii iska daayay inooga sheekayn doona sida ay sheekadaasi ugu dhacday waxaan soo dhoweyn doonaa maxamuud axmed caalin oo ku magac dheer oday oo ku nool magaalada hargeysa asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu aad baan ugu dhowahay aadna waan idinku mahadnaqayaa dhammaan laanta fiolooda oo dhan wagaag maxamuud inta badan sheekooyin kala duwan oo ku saabsan balwaddan ay soomaalidu iyo deegaano badan oo ama deegaano kala duwan oo afrika ku yaalla laga isticmaalay qaadka la yidhaahda uruurisaa sheekooyinkaasi xageed ka keentaa ugu horreynba kolley waxaan sheekooyinkaa ka keenaa bulshadan aan la noolahay un maadaama aan ahay qof bulshada ku dhex nool gaar ahaan anuu gudoomiyaha nabadgelyada arrimaha bulshada ee degmada axmed dhagax ayaan ahay bulshada arrimaha markaa sheekooyin fara badan baan ka sameeyaa sida runtaa taas oo yacni ama shoojilnimada ama dhalinyaronimadaydina aan dee dad fara badan dadka sheekada jecel baan ahaa ama iyaguna ka sheekeeya sidaa aawadeed baan la wadaagay cid kale inaan sheekooyin fara badan ka helo xaqiiqatan dee waxna anaabay igu dhaceen marka wixii aniga igu dhacay laftigooda sheekada waa wax run ah oo mataqaanaa dhab ah oo dhacay oo barnaamijkii xogoga laga sheegay laga sii daayay muxuu ahaaye waxaan leeyahay fiinjiraydkii xorriye loorin jiray lagu qoray wagaag marka waa sheekooyin adiga kugu dhaco runa iyo qaar koolad u soo taagneed ama aad maqashay isugu jiraa sida xaqiiqda ah waxyaabahii laiga sheekeeyey ragga qaar fara badan waan wada garanayaaba inkastoo aanan jecel magacyadooda badan kama sheego miidiya maadaama ay ummadde rag waaweyn iminka noqdeen oo xira saamada oo reera leh laakiin si guud baan uga sheekeeyaa qisadoodii waa hagaag sheekooyinku waa aad bay u badan yihiin maxamed haddaynu ku horeyno sheekada mirqaankii lugeeyey ama si kale hadaanu dhigo maalin maalmaha ka mida intii mirqaantay kadibna aad lugaysay bal sheekada see ku dhacday haddaad nooga waranto horta sida runta ahaa dhallinyar ayaan ahaa dhiigayguna wuu cusbaa waxay ahayd magaaladaasi magaalo layidhaha gumburaha banka taariikhdu waxay ahayd kun sagaal boqol siddeetan iyo lixdii bay ahayd marka hore meeshaa aduu xanuun baan u tegay inaan soo caana cabo kadibna meeshaa niman dowladda soomaaliya ka mid ah ayaa joogi jiray oo meesha xero weyn ku lahan jiray xaqiiqatan isboobka laftigiisii bay ku jirto markaa jaad ay soo dhaceen baan habeenkaa iibiyey jaad tiro fara badan baan cunay oo aanan se runtaa xaqiijin karin intii mijooda uu ahaa markaa goor saacado damba ayaan damcay inaan kaadi tago bahalkuna had iyo jeer musalsalkiisa aniga waxay iga mid ahay inuu mukhajil aada iiga dhigo marka waxaan damcay si aan magaalada ama tiriigta ama codka dadku meel uu maqlaya aan ka fogaado hase yeeshee show markii dabayshii igu dhacday waan lumay waa la garan karaa masaafa ay isu jiraan gumburaha iyo beligubadle meel dhexdooda ah oo lagu naanista madunduma dheerta meelaha markaan marayo ayaan kaadidii u fadhiistay markii aan kaadidii ka kaceen isri noqo waxaan ogaaday inaan meel cidlaa joogo oo qiyaastii magaaladii ay ii jirto markaa toddoba siddeed kilomitir kadib halkaas ayaan markaa dib u agay sarunta waxa i soo hagay tiriigtii oo kaa haysay haddaynu sii fahansiino dhegaystayaasha waxaad istidhi magaalada ka yara durug oo meel bannaanka ah maxaan ku idhahdaa xaajadaada kusoo gudoka waad ka yara fogaad kadibna socodkii baa kula dheeraado toddoba kilomitir baad jirta haayo sida runtaa markaad meel kulul iyo tiriig iyo qoryo xaabo aan shidanaynay aan ka baxay dabaylna igu dhacday waxa uu qaadku leeyahy iskalangalawa badana marka aad bi-aaddii aad ku jirtay mid ka baxsan aad u baxdo wareer wax laydhaa baa kugu dhacaya waxa halkaa haddii aan dhex geliyo aad arki kartaa soomaalidu nin baa la weydiiyey mirqaanka waxaan laydhaa yani dawaa naf ciriiri lagelo meela ka baxda weyday buu ku qayaxay ta labaad ilaahay tabaaraka watacaala wuxuu ugu talagalay maskaxdeenna libid dhiigga mara xawligaa iyo dhiig tabkaa kugu baxay ayaa waxay maraysaa maskaxdii dhiig xawliga oo ka fara badan fikirkii saliimkaha ilaahay inoogu talagalay inuu ka yimaado maskaxda ayaa waxa ka imanaya fikrad qalab ah oo ka gedisan tii aad ku socotay iyo ku talagalkaagii aad iyo aad waa run weyaan markaa waad baxday waad socotay magaaladii toddoba kilomitir baad ka dhaqaaqday iyo meeshaad fadhiday dee dabcan saan qiyaasi karaya alaab baa kuu taallay qaadkaad cunaysay baa yaallay meel baad deganayd ilaa maanta o dhan aad fadhiday markaa toddoba kilomitir sii socotay haddana aad soo socotay waan garan karnaa waktiga qaadanayso dee markaad meeshii kusoo noqotay maxaa dareentay meeshii sideeyaa timi kolley meeshii oo la rawixinayaa baan imid saaxiibkaygii markaa ila fadhiyey hawshan aan ku aaminay wixii weydiiya xagee baan qabatay waxaan markaa codkaygii ka soo booday anoo dee ka khatirsan waan lumay inaan idhaa war nid maqalkii qaadka mid qaad ama hadaan ka doonay oo magaalada miyuu ka baxsanade waa goorma waa goorma buu yidhi dabeetana waxa dhacday dhegtaanu soo yubay afka waxaan ku war heedhe war waan mirqaabo beligweedla agtiisii baanu kaadi tegey halkaasuu ninkii qosolku ka kacay ayay cid kalena dareentay markaa markaasuu fahmay inaad ninkaagan inaad magaalo ilaa magaalo kale u lugaysa wuu fahmay haa markaa sheekada mirqaanku taas ayay ahayd waagaag maxamuud marka haddaynu bulshadan aynu u yarayftimino gumburaha iyo beligubadley waa koonfurta hargeysa ku yaalaan hargeysa koonfur ka xiga dabcan aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay maxamuud axmed caalin oo ku magac dheerooday qaybo kaloo iyaguna xiisahooda le ayaa maxamuud inagula wadaagi doonaa sheekooyin isaga ku dhacay kuwo uu goobjoogu ahaa iyo weliba qaar kale u maqlay waxaanad ku maqli doontaan barnaamijyada iyodaacaweyska washington ee soo socda markanna waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qayb kale oo ah waraysigii ay barnaamijka sida wadajirkaa u siiyeen fanaanka qamar suugaani iyo weliba cabdiraxiin sidiiq heello oo halabuur curiye heese badan oo fannaan ku qaado qaybtanna cabdiraxiin heello ayaa inagula wadaagi doona qiso la xidhiidha maansada taajmaxaal iyo weliba heese kale haddaan su-aal kale ka weydiiyo heesahaaga markaad eegto heese doona waxaa ku jira ereyga haddii baa ku jira haddaan kara biyo macaan aad u sawrayso qofkii ama loo sawrayo laleeyahay haddii aan kara saasaan samayn lahaa haddaan qaban kara saasaan odhan lahaa marka sidii siyaasiyiintii maistiri ballanqaadyadaa badan
waa su-aal wanaagsan shirwacow de wuxuunbay ka mid tahay in horta hababka sugaanta loo tiriyo qof waliba da horta baadisooc buu leeyahy oo shaqooyinka aynu qabanaa sharwac ahaan barnaamijyadaanu baadisooc buu leeyahy oo markaba shir waxba ka la xasuusta waxa la xasuusanayaa barnaamijkiisaasi wixii uu baadi socda ku lahaa uu kaga duwanaa wariyayaashii kale marka waa baadi sooc marka koowaad oo sugaanteedu waa baadi sooc ay leedahay oo markaba waxaad xasuusanaysaa inaan inaan inaan inaan inuu ninkaasi tiriyey waa fartii heellaa la odhanaya marka haddii la arko intaas
aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad waa hagaag Een, qabarna isagana waa waa dhegeystayaasha waa la wadaagi doonaa mid iyo laba heesaha Een, waa hagaag cabdiraxiim wasataaj maxaa la yidhaahda inu soo qaadano iyada maxay ka hadlaysa miyaw eh, shir waxa uu maanso sheeko yaroo cajiibaloo anugu aan jeclahay oo faniya Eh, waa nin yaroo dhallinyara ninkaa dhallinyaradiisa oo kula soo baxay sidii caadadiisa ahayd asxaabtiisu la soo caweeyey Eh, markuu waktigeeda la soo qaatay uu gurigooda kusoo noqday kadibna uu casheeyey uu seexday markaa markii uu seexday uu muddo uu xoogaa hurdayey habeenkii saddex qaybood marka loo qaybiyo laba tegeen buu soo baraarugay garaac buu ku toostay markaa markuu dadna garaacii ku toostay wuu kacay isaga niyadiisa waxa ku jirta inantii uu jeclaa oo la ballansanaa inay albaabka soo garaacday gurigooda wuu kacay wuu labistay welibana dhar ay u keentay ayuu isagu ku labistay markuu labistay buu albaabkii furay markuu albaabkii furay ayuu dacidba ka waayey wuxuu deetanaysiri wallahi intii aad labisanaysay bay ku raagsatay way baxday wuu ka daba baxay lugihii inanta gurigooda yaqaanay ayaa xaggii inanta gurigoodiiba u wadaan taga siday xaggii ugu sii wadeen buu gurigoodii tegey dee albaab uu inantii wuxuu deetanaysiri wallahi intii aad gashay aad soo socotay si uu inanta u maslaxo gurigooda agtiisii buu deetanayska istaagay waa xili dambe kadibna sidii xasuus buu markaa galay xasuus buu galay maalmo fara badan oo ay isjeclaayeen oo farxada ay soo wada qaateen kulamo badan oo ay soo wada joogeen meelo badan ay soo wada mareen kadib intuu xasuusta ku jiray uu macaansanayey ayuu waagi bariyey markaa carruurtii iskuulka tegaysay carruurtu waa faduuliyeen laguna carruurta wadanku carruurtii iskuulka tegaysay baaba shiiday oo nin waalan bay moodeen carruurtii markii shiiday shiidkiiba ku toosay sidii loo soo orinayayba gurigiisa yimi uu seexday mar labaad buu dana garaacii ku toosay garaacii marka ku toosay inbuu u fiirsaday ila waxaan garaacu xalay ku toosay ee waxaasoo socda geliyey ee waxaasoo luga geliyey wuxuu ahaa garaacii wadnihi markaa mararka qaar xitaa markaad wax jeceshahay waxaa iskaga kaa khaldamaya labada garaac garaaca wadahaaga iyo kii albaabku haddaanad soo ka khaldamida wax dhowdhow xaaladaada waa hagaag marka haddaynu ereyada maxaa ka mid a tuducyadeeda haddaynu soo qaadano
wadnaha salkiisii intaan soo tallaabsaday xalay aan ku tooso inaad adigu ii timi intaan moodid tow iri markaan tegay albaabkii kaa waayey tuhunkii halkaan tamaniyayo anuu taagan meeshii isagoo maqal qof sii tegay degdeg iyo tallaabada uma kicin tuftuu maray waxaan turunturoodan tufta ciidda geliyaba soo taajin maxaad ku taaladaad ku noolay tuubiyi hoymuubi ayaaye
markuu tegay habeenkii la tukaday salaadii tuuryada carruurtiyo soo toocsiga weye wuxuu ka warramayaa markaa sheekadii imka wado inuu ku toosay un carruurta shiidka ogey ha allahayo nin taag daran adunbaa wax taray karuu kusoo gubgubeynaya marka taajmaxaalka uu sheegayaana waa inanta guriga ku noolay aad iyo aad inanta gurigoodii aad iyo aad waa hagaag gabagabadaynu ku dhownahay cabdiraxiin Een, hees waxaa jirta iyadana ama heesa tidhaahda xanteenna kuwii jeclaa us- u sheeg xaaskaygiiye inta badan warxuma tashiilka iyo xantu dee kama dhammaato qoysaska heestaasi haddaynu soo qabanay iyadana maxay ku timi
deexanteena kuwii jeclaa u sheeg xaaskaygiiya waxay ka warramaysaa un dadka dadka xuma tashiilka ah ee dadka soo dhex gala markaa waxay ahayd meherkii qamar iyo nasiib een, maalmo ka hor markaa waa iyagumaa nagu talagalay
injir laga dhuray wadnaha xubbigan ku waraabin jiray qofkaan helay ee xafida qofkaan helay ee xafida injir laga dhuray wadnaha xubbigan ku waraabin jiray qofkaan helay ee xafida qofkaan helay ee xafida Dadkaas keligii adkaan, maalintii farax baa ku xigay, oo kaa qalbigii xasilay, oo kaa qalbigii xasilay. Ladaaf xilligii adkaan, maalintii farax baa ku xigay, oo kaa qalbigii xasilay, oo kaa qalbigii xasilay. xanta ila kuwii jeclaa usheeg xaaskaygiihay xafladii meherkeenna iyo aynuu dhow yahay xoskeen xajigeenna sigeen la waday hantiina kuwii jeclaa usheeg xaaskaygiihay xafladii meherkeenna iyo inuu dhow yahay xoskeen xajigeenna sigeen la waday
qayb kaloo waraysigan ka mid oo ah tii ugu dambaysayna dhegaystayaal waxaad ku maqli doontaan barnaamijka caweyska washington ee soo socda barnaamijkeennii toddobaadkanna intaas ayaan ku soo gebagabayn doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
qalbiga xeradiisa waacan cashaqaan ku xanaadin jiray xulbaan helay dhowrtan nolol xulkoon helay dhowrtan nolol qalbiga xeradiisa waacan cashaqaan ku xanaadin jiray xulbaan helay dhowrtan nolol xulkoon helay dhowrtan nolol xidhir labaadii lahaa allowaa waqtigii xariiray awkaa xubbiga hirgalay wakaa xubbiga hirgalay xidhir labaadii lahaa allowaa waqtigii xariiray awkaa xubbiga hirgalay wakaa xubbiga hirgalay xanteena kuwii jeclaa hosheeg xaaskaygiay xafladii meherkeena iyo inuu dhow yahay xoskeen xadigeena sigeena waday xanteena kuwii jeclaa hosheeg xaaskaygiay xafladii meherkeena iyo inuu dhow yahay xoskeen xadigeena sigeena waday
barnaamijka cawiiska washington oo cabdixakiin maxamuud shuruuc ina la socodsiinayay aad dhegaysanayseen halka aad ka dhagaysanayseenna waa v o a